أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo caawa aan ku falanqayn doonno islamarkaana aan diradda ku saari doonno dagaalkii malxamadda ahaa ee maanta ka dhacay deegaanka coos weyne ee wilaayada islaamiga galgaduud kaasoo lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta haddaba taliska ciidanka mujaahidiinta muxuu ka yidhi dagaalkaasi iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey iyo mu'asasada alkataa'ib oo galabta baahisay sawirada weerarkii coos weyne dadkii daawaday sawiradaasi maxay ka yidhaahdeen sidee ayuu ahaa dareenka dadweynaha ku dhaqan wilaayadii islaamiga galgaduud gaar ahaan degmada galhareeri oo kaabiga ku haysa deegaanka coos weyne ee saaka lagu xasuuqay murtadiinta xamladii xasan sheekh ee uu ku iclaamiyey mujaahidiinta halkee ayay ku dambeysay kuna soo biyashubatay in ka badan labaatan xero oo cagta laga mariyey murtadiinta taniyo markii xasan gurguurte uu duulaanka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan kelimaad ay jeediyeen culimmada oo dadka muslimiinta ugu bishaareeyey dagaalkii lagu xasuuqay maanta maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka coosweyne qaar ka mid a wariyaasha idaacadda andalus ayaa igala qaybgelaya barnaamijka intuu socdo mar kale iyo barnaamijkeena gaarka ah ee aan uga hadli doonno dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka coosweyne بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح
waa hagaag aan ku bilowna barnaamijkeenna ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar cagmarina ku qaadeen saldhigyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka coos weyne ee wilaayadii islaamiga galgaduud halkaasoo lagu dilay in ka badan boqol iyo toddobaatan askari oo murtadiin ah haddaba taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ka hadlay duulaankaasi barakaysan ee cadowga lagu xasuuqay arrintaasi waxaa shir jaraa'id ka qabtay maanta afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh cabdilcasiis abuu muscab bismillaahiraxmaaniraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd faqudica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin dembi ma leh cadaawaha ninkii dari ka xooraaye darajuu ilaahi iska heli labada daaroode dubku iima naxo nimay kufriga daris wadaagaane maanta waa maalin sabti ah taariikhdu tahay tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaan ka warbixinaynaa duulaan cagmarin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen saldhigyo ay dhowaan samaysteen maleeshiyaadka riddada ee isliibiyiintu u soo carbiyeen la dagaalanka diinta islaamka iyo hirgelinta maamulada gaalada caalamiga ah ee ku dhisan ashahaado ladirirnimada ciidamada mujaahidiintu waxay saacaddu markii ay ahayd hal saac oo subaxnimo weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ah ee deegaanka caws weyne ee wilaayada galgaduud saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waa saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamo murtadiin ah oo gaaraya kun iyo shan boqol oo askari kuna qalabaysnaa gaadiid ciidan oo aad u fara badan kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalka ashahaadala diriirka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan bariga wilaayada galgaduud weerarka cagmarinta ah wuxuu ku bilowday camaliyaad istishaadi ah kadibna ciidamada mujaahidiinta ayaa difaacyada ugu daatay saldhigyada cadowga ee la beegsaday dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis si buuxda gacanta ugu dhigeen saddexdii saldhig ee ay murtadiintu ku lahaayeen deegaanka caws weyne waxaa cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey inta aan hadda xaqiijinnay waa boqol toddobaatan iyo siddeed askari oo lagu dilay goobta iyo dhaawacyo intaas ka badan waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiintu qaala tacaala falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana ina allaha samiicun caliim sidoo kale mujaahidiintu waxay allah fadligiis gacanta ku dhigeen dhammaan qalabkii iyo saanaddii ciidan ee taallay saldhigyada murtadiinta ee deegaanka caws weyne oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman gawaarida loo yaqaano tignikada ee qoryuhu ku rakiban yihiin deegaanka caws weyne oo ah deegaan dhaca inta u dhaxaysa labada degmo oo ceeldheer iyo galhareeri dhammaan saddexdii saldhig oo ay halkaa murtadiintu ku lahaayeen saacaddan aan hadlayno gacanta waxaa ku haya ciidamada mujaahidiinta waxaa weerarkan cagmarinta ah ka horreeyey camaliyad istishhaadi ah oo shalay gelinkii dambe mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo maraykan ah iyo maleeshiyo murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud halkaas waxaa lagu dilay konton iyo sagaal ka mid ah cadowgii la beegsaday ee saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray waxaa kaloo jira dagaal ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah shalay gelinkii dambe ku dhex maray duleedka degmada dhuusamareeb halkaas oo lagu dilay saddex iyo toban murtad oo qaarkood meydkooda goobta ay uga carareen iyo hub laga furtay cadowga waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala cadowgiisa jebiyey ciidamada islaamka guuleeyey waxaan kaloo allah kadib u mahad celinaynaa ciidamada difaaca shareecada islaamka ee beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada galguduud kuwaas oo ka garab dagaalamay ciidamada mujaahidiinta maal muruq iyo maskax waxay lahaayeenna u soo diyaariyey sidii kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama ay uga talin lahaayeen deegaanada ay ku dhaqan yihiin allah waxaan ka baryaynaa inuu cadowgiisa noo jebiyo shuhadadeenna aqbalo dhaawaceennana buskeeyo sababna nooga dhigo in kitaabkiisa iyo sharcigiisu ahaado midka dunida ugu sarreeya tasaatiirta iyo qawaaniinta gaaladuna cagta hoostiisa ahaato aamiin cadowga ilaahay ee kufaarta ah waxaan leennahay kibir iyo isla weyni ayaad ugu soo duusheen deegaanada lagu dhaqo shareecada islaamka shaydaan ayaana idiin qurxiyey camalka xun ee aad ku jirtaan waxaan ballan idinkugu qaadaynaa inaan maalmo badan oo murugo ah la kulmi doontaan biidniillaahi tacaala mooryaanta murtadiinta ah ee dagaalka lagu soo xaabiyeyna waxaan leennahay dhulalka aad imaanaysaan magaalooyinka aad soo gelaysaan iyo deegaanada aad ku soo qamaamaysaan guul idiinsoo hoyatay hamoodina waa dhagar aan idiin qoolayno dagaalna waa khayaano alxarbu khudca xabaalaha qaar badan oo idinka mid ah ayaa ka qodan deegaanada aad ku soo duusheen intaan halkaas idinku gumaadno bakhtiyadiinna dugaagu ka dhargo ayaa idiin qoran sidii horay uga dhacday deegaano badan oo aad timaadeen maanta oo ugu dambaysa caws weyne ayaa bakhtiyadiinnu daadsan yihiin insha allahu tacaalaa ciqaabta aad mudan tihiin ayaad nagala kulmaysaan hubka iyo gaadiidka aad wadataanna dadka muslimiinta ah ayay qaniimo u noqon doonaan aarkaba haddii wiilal dili laysu daba joojo marka hore siduu dayrka jebin waysdalliciyaa dabadeed ninkuu dili naftay kala dardaarmaan markuu duubi weynow indhaha dibadda soo joojo oo doorka laayoo micida daribku haanfiiro warbardayay ninkii dorashahaa sooma daakhile eh allaahu akbar waalcisatu lilaahi walirasuulih walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waa hagaag waxaan wada dhegaysanay shirkii jaraa'id ee sheekh cabdilcasiis abu muscab galabta sidoo kale mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxay baahisay sawiradii weerarkii coos weyne oo hordhac ah sawiradaasi durbadiiba waxay ku faafeen mareegaha internetka iyo baraha bulshadu ay ku wada xiriirto goobaha lagu faafiyey sawiradaasi iyo dadku waxay ka yidhaahdeen waxaa soo indha-indheeyey oo inoo soo akhriyey walaalkeen faysal mahad soomaaliya oo caawa barnaamijkeegala qaybgalaya haye faysal bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed sidii dhegaystayaasheenuba ay la socdeen ee saaka deegaanka coos weyne ee bariga wilaayada islaamiga galgaduud waxaa ka dhacay duulaan barakaysan oo cadowga ilaahay afka ciidda loogu geliyey ee islamarkaana lagu soo afjaray ee cadowgii maalmihii u dambeeyeyba dhaqdhaqaaqyada ka waday ee qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ismaaciilow saaka sidii ay wax u dhaceen iyo gumaadkii qabsaday maleeshiyaadkii huwanta ahaa deegaanka cows weyne ku sugnaa waxaa laga dheehan karay sawiradii galabta muasasada alkataa'ib ay baraha bulshada iyo marigaha internetka ku faafisay in ka badan boqol sawir ayaa ismaaciiloo la faafiyey dhammaantood waxaa ka muuqanayay xasuuqa daran ee saaka mujaahidiinta ay ka geysteen deegaanka cows weyne ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ismaaciilow deegaankan maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ashaamuga oo ka socday qeybo kala duwan oo murtadiinta ah waxaa ku jiray kuwa turkida ay soo tababartay waxaa ku jiray kuwii dhowaan lagu soo tababaray dalka uganda waxaa ku jiray maleeshiyaad sidoo kale etoobiya lagu soo tababaray waxay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee meel la isugu geeyey islamarkaana qeyb ka ahaa duulaanka lagu qaaday bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ismaaciil markaa la faafiyey sawirada islamarkiiba waxa ay si weyn ugu dhex faafeen baraha bulshada ay ku wada xiriirto sida aaladaha telegramka facebooka twitterka iyo whatsappka iyo meelo kale oo aad u fara badan oo dadka soomaaliyeed ay ku wada sugan yihiin sawiradaasi waxay noqdeen kuwa loogu hadal haynta badan yahay galabta qof walbana wuxuu nashrinayey ama uu faafinayey sawiradaasi xasuuqa ah ismaaciilow sawirada waxaa ka muuqanaya sidii ay wax u dhaceen qaabkii camaliyad istiishaadiyada ah ay u baabi'isay maleeshiyaadka murtadiinta ah oo bakhtigooda halkaas uu bilqan yahay gawaari gaashaaman oo nooca qaarkood xabadda aysan karin oo mujaahidiinta goobta ay ka kacaysanayaan oo loogu tegay gaari walba oo furihiisa ka taagan yahay in mujaahidiinta halkaas ay ka soo kaxaysteen qaarkood oo camaliyadda ay waxyeelaysay oo dab u qabsaday mujaahidiintana ay sii raaciyeen waxaa sidoo kale sawirada ismaaciilow ka soo muuqanayay tiro maleeshiyaad murtadiin oo iyagoo nool gacanta lagu dhigay maxaabiis ahaana qaarkood dhaawacyo ayaa ka muuqanayay qaarna iyagoo nabad qaba ayay isku dhiibeen ciidamada mujaahidiinta marka baraha bulshada la yimaado fancelino kala duwanna ayaa la sameynayay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo saraakiil iyo madaxa ka tirsan kooxda ridada soomaaliya iyadoo guud ahaan qaaqlayaashii afkudablaha ahaa ee kooxda ridada soomaaliya ka taageerayay social mediaha afkii uu juuqda gabay islamarkaana ay ka gaabsadeen ka hadalka wixii ka dhacay deegaanka coosweyne hase ahaatee qaarkood ayaa qiraalo sameynayay saraakiisha qaar waxay qiranayeen in khasaaraha uu u dhexeeyo boqol iyo konton ilaa boqol iyo soddon dhimasho ah qaarkood waxay qiranayeen in dhimashada boqol ay gaarayso kuwo kale waxay tilmaamayeen oo si qoto dheer uga sheekeynayeen qaabka meesha ay wax uga dhaceen sida ay ciidamada u kala deganaayeen iyo xasuuqa daran ee lagu geystay ismaaciilow sawiradii galabta la faafiyey waxaa la dhihi karaa ma jiro mas-uul ilaa askari ka tirsan murtadiinta oo aan sawiradaasi ka argagaxin sidoo kale dadka cabsida iyo walaaca faraha badan qaba waxaa la sheegayaa inay yihiin saraakiisha iyo ciidamada ku sugan magaalada ceelbuur ee diyaaradaha lagu geeyey waxay aad uga baqanayaan wixii qabsaday saaxiibadoodii ku sugnaa cows weyne in iyaguna ceelbuur halkaas uu ku qabsado hase yeeshee ilaahay idinkiisa ma huri doonaan oo maalinkooda waa la gaari doonaa ismaaciilow markaan isku soo duubno si guud ahaaneed sawiradii galabta la faafiyey waxay ahaayeen hadalhayntii ugu badnaa islamarkaana waxa ay siyaasiyiinta qaar sheegayeen in khasaaraha iyo weerarkan qaabka uga dhacay deegaanka coos weyne uu saddex jibbaar ku yahay weerarkii malxamadda ahaa ee la wada ogaa ee kol hore ka dhacay degmada galcad oo lagu laayay maleeshiyaadkii murtadiinta ee maraykanka uu soo tababaray mid ka mid ah siyaasiyiinta oo qoraal dheer ku soo qoray bartiisa facebooka ayuu ku sheegay in gawaarida la gubay iyo kuwa la qaatay ay u dhexeeyaan ilaa konton iyo siddeed oo kuwa gaashaaman ah waa ilaahay fadligiisa in cadowga dhexdiisa uu qiranayo jabka iyo naasabeelka saaka ku gaaray ee deegaanka coosweyne bariga wilaayada islaamiga ee galgadood aad baad u mahadsan tahay faysal waa hagaag barnaamijkeennii gaarka ah ayaan ku guda jirnaa haddaba bal sidee ayuu ahaa dareenka dadka ku dhaqan wilaayadii islaamiga galgaduud gaar ahaan degmada galhareeri oo kaabiga ku haysa deegaanka coos weyne ee maanta lagu xasuuqay murtadiinta walaalkeena cabdiraxiin sheekh cali ayaa mikrofoonka andulus la dhex qaaday bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayadii islaamiga galgaduud maasha allah saaka camilada muga dhacay se aad ahayn aan farxay weligii uma farxin saaka saan farxa maasha allah cadow waa nagu soo duulay waa murtadiinta oo xasan gurgo shaydaanka weyn oo wato saaka waa la laayay boqol todobaatii sideed aad iyo aad waa si fiican maanta u farxno maasha allah doosho farxadaada ka waran maanta maasha allah si fiican si fiican iid inaan joogno oo qabnaa saan u baashaalayna ilaahay xisaabi kara hadda waa laysku bannaan baxay cadaawadi soo baxaysatana cagta hoosteeda la gelsa cawaadana ilaahay subxaana watacaala cagta hoostoo ka dhigo ilaahay caradeeda ay la noqdeen bismiillaahi raxmaan raxiim waxaan ku suganaa degmada galaareeri cadowga nagu soo socda allaa jebiyey farxaddeena aad iyo aad ayay u sarraysaa ilaahay ha sii jebiyey gaalada aad ayaan ula dagaalami doonaa dayaalay iminkana waxaa ila taagan mid ka mid ah dadka reer galhareeri magacaa ku bilow waa cabdulla khaliil oo jooga degmada galhareeri cabdulla dareenkaada ka war dareenkayga farxad maasha allah maxaad ku farxdeen haddaad tihiin reer galhareeri waxaan ku farxan cabdiraxiinow ciidan weerar nagu soo ah oo xasan gurgurta oo wato degmada galhareeri maalmahan afka ku hayay hal saac oo subaxnimo waxaana soo gaartay dhiigga dhegta loo daraal noola sheega ma fahan waa ku faraxsanaa farxaddaas waxaa waaye degmada galhareeri inay u soo dhaaraaneen maalmahan horena ay u duqeeyeen in boqol iyo afartan ruux ay taallo coys weyne ma garad tighnikadan waxaa noogula sheegay labaatan iyo laba tighnikaha noola sheega oo nuuc walba leh dareenkayna waa intaas farxaddana farxadda aan nooga jeedaa maanta saan ku hadlaba garan maayo waa diyaaradaha ay la guuxayaan ay naga daayaan waxaas kuma qaxno kumana soconno hadday wax tarayaan qoragga garabkau noogu jiraa nafteenna iyo maalkeenna waa u hurnay inaysan nagu soo hadsanin diyaaradaha gurguurta la wareegana inuu naga wado haddii uusan naga widin ayada lafteedana waxaandaryaan ka tumaynaa cows weyne maasha allah baarak allah waxaan leeyahay mujaahidiinta shiiday allah shahaada ka aqbalo gaaladana allah jebiyaan leeyahay meel walbay joogaan waa ku faraxsanna aad iyo aad waxaan leenahay waxaa ka tusaale qaadatiin kuwa cows weyne alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan ilaahaygii gaalada jebiyaa ku mahadsan ilaahay subxaana watacaala gaalada jebiyaa ku mahadsan bacdalaahina walaalaha mujaahidiinta naftooda hurayaa ku mahadsan walaalaha mujaahidiinta ana kuu shiiday shahaadada allah aqbalo kuwa muraada muraadkeeda allaha saallo annagana dad muslimiin ducadooda la aqbala ilaahay hanaga dhigo ilaahay subxaana watacaala diyaaradaha oo duulaya habeen iyo maalin meeshay ka soo duulaya markabkaan dhimbila dabla ilaahay ku rido ilaahay qaraxa ku rido ilaahay qaraxa junuudu samaawaati wal ardi ka soo dhacay ilaahay diyaaradaha ku rido dabaabaadkooda dhulka allah geliyo muslimiinta meelay joogaan baa allah u gargaaro mujaahidiinta kor allah ka dhigo kan baahan baahis allah daboolo kan jiran allah shaafiyo ilaahay subxaana watacaala cadowga cadowga maleeshiyaadka oo nagu soo duulay ilaahay ha baabiyo inay baaba'ayanna waa ogeyn haddana ilaahay baa baabiyo ilaahay ha jabiyo jahannabo allah hooy naarta jirdeeda allaha geliyo kuwa kaleetoo joogan hal haado iyo hal heebsho ilaahay ha ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigu magacayga ashuur abshir jooga degmada galhareeri maanta farxaddii sooma koobi kara sidii maanta loo baabi'ey cadowga diinta allah iyo dalkeenna kusoo duula ilaaha ku mahadsan alxamdulilaah allaha jabsho gurguurta iyo xulafiis allaha jabsho rucbi argagax allaha ku rido mujaahidiinta kor allah ka dhigo kan shahiida shahaadadiis allah ka aqbal kan shahaada gala ilaahay shahaadaha ka aqbal kuwa dhaawac ma allah noo daaweeye allaahu akbar diyaaradihiina wax ay galaan ma lahan bilaashaas kugu xariifaydiin waa soo tuugsateen tuugtii idinka bata waxba mahaysatiin beriga waa kaasaa baktigiin halkaas u yaallaa waxaad haysatiin lama ark insha allah ilaahay gulboo noo ballanqaad dadka muslimiinta dhammaan gaar ahaan waxaan u hambalyaynayaa wiilasha mujaahidiinta oo furmada ku jilib xiran ilaahay subxaana watacaala kiinina shahiida shahaadiisa ka aqbalo kiinina dhaawacan ilaahay ha bogsiiyo kiinina joogana ilaahay ha sugo intaas lailah kabacdi dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan ragga derbida fadhiyo inay jihaadka qayb qaataan qoraga qaadaan gaalada difaacaan gaala waa jaftay gabdhahana waxaan leeyahay ayakana inay duceeyaan ducada ku kabaan juhdiga ay bixiyaan dadaal kasta ay la gar istaagaan mujaahidiinta ay la gar istaagaan doonayaan gaalada waxaan leeyahay waxaa idiin dambayso saaka tiyin ku dhacday iyo tukood daran ayaa idiin dambaysa insha allahu tacaala marka cawsinaa timideen waxaasaan ka raacay ceelbuuraad joogtiin haddana ka daranaad ku sugaysa insha allahu tacaala dadka muslimiinta oy qaxsheen oy dhibaateeyeen waxaan lehay sawirkiinni sii badsha sawirkiinni sii labalaaba ha lagu sabro yaan wadan hesheelay sii ordan iyo wadan gaalo duurka ha lagu sabartamo duurka oo muslimiinta kula sabarto oo jadda la gasho jihaadka kamid taha jihaadka ayay kamid taha ilaahay nasrigiisa waay maaha haddii aad duurka gasho aad ku sabarto gaaladana allaha jabsho gaala raaca allaha jabsho inta jecel allaha jabsho inta qalbiga dhiigka jecel allaha jabsho meel kastoo joogan ilaahay ku jabsho saasaan leeyahay bismillaahi raxmaan raxiim maasha waxaan ka taagaa farxadda maanta oo noo dhacday oo bishaarada noo soo yeertay oo wiilasha barakaysan noogu soo farxiyeen gaaladan iyo gaal raaca waxaan u sheegaa muslimiinta oo mar kastaba horta waa guulaysahayan marka koowaad tan kale waxaa waaye gaaloy gaaloy mar kasta waa nasoo beegbeegsata nagalman libihan sida kajoog kajoog ku dhihi lahaay war wiilashaan marna ma harsahaayaan marna ma joogayaan war wiilal naftooda beecsaday oo ilaahay ka gata waaye adduunkan aanan inay joogaan aysan rabin wiilashaan lama baraystami kartiin ka leexda ilaahay yaa ku mahadsan cadowa waxaan leeyahay allaha jabiyo mujaahidiinta kor allaha ka dhigo ilaahay weynaa waaxidaa kii dhaawacma dhaawiciisa allaha bagsiiyo kii shiidana shahaadadiisa ilaahay ka aqbalo midka fayowna ilaahay gondihiisa ha sugo ilaahay weynaa oo waaxid ahay gaaladana hasiima ilaahay ha ku rido burbur iyo halaag allaha ku rido gacmahooda hubka iyo hantida ay ku soo qaadeen gacmaha mujaahidiinta ilaahay ha soo geliyo ilaahay qarimaha nooga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa maanta farxad aan dhammaad iyo la-ad midna aan lahayn bilow midna aan lahayn aan faraxmaye ilaahay inta dambana ilaahay ha israaciyo gurgurta soo maahan ilaahay weynaayo oo waaxidaha samca samawad masiibo allah oga keeno ilaahay weynaayo waaxida waxaan ka baryaynaa ilaahay weynaa waaxidahay wuxuu naga bixiyo haygi iyo harisamo iyo annaga dha waawal nagu furaye ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan noolaan oo ilaahay masiibo xag alla oga keeno annaga soo maahan ilaahay weynaa waaxidaa hana sugo ilaahay weynaa waaxidahan mujaahidiinta kor allah ka dhigo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dareenkaaga ka war maadaama aad ka mid tahay dadka reer galay dareenkaygu boqolkiiba boqol waaye farxadda maanta aan qabno wax la sheegi kara maahan ama wax la soo koobi kara maahan ilaahay ayaa gaaladii naga jebiyey boqolkiiba boqol ayaana alxamdulilaahi ilaahay gaaladii nagu soo wajahneed oo muslimiintan ku soo wajahneed oo muslimiinta ku soo wajahneed oo diinka ilaahay ku soo duushay oo dalkan ku soo duushay oo dadkan ku soo duushay ilaahay ayaa naga jebiyey subxaana wa tacaala ilaahay ayaan mahaddaas u haynaa uma intaas kadib walaalaha mujaahidiinta ayaan u haynaa walaal waxaan leenahay dareenkaannu mid siyaadaha waaye xasan gurguurte iyo wixii la socday colka ay soo wajaheen ilaahay baa naga kaafiyey ilaahay baa baabbi'iyey ilaahay baa maaragtay cadowgiisa jabshay annaguna waan ku faraxsannahay cadowgii nagu soo socday oo ilaahay dhinaca kale nooga dhigay waan ku faraxsannahay dadkii mujaahidiinta ahay oo naftooda ku biimeeyey oo xabbadda isu dhigay oo naga dafciyaan u mahadceliyaynaa annaguna waa duceeyaynaa ilaahay waxaan leenahay wixii ku shiiday shuhadada aqbalo wixii ku dhaawacma waxaan leenahay dhaawacooda bogsiiyo wixii soo heena ilaahay ribaadkooda ha sugo gurguurtana ilaahay wuxuu isku xiri rabay ha kala furaan leenahay saaka waxa waaye farxad aad iyo aad oo aad aad u fiicanaha ku ku joognaa maleeshaadkii maanta waxaan waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ayaa maanta jabshay ilaahay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajeynaynaa ilaahay waxaa waaye cadaabti naarta jaanib ilaahay inay ku fogeeyaan ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa farxsan alxamdulilah waxaa waaye farxad ilaahay uu nagu siiyey oo saakay walaa noo soo dejiyey aad iyo aad ugu maxsan alxamdulilah gaaladan jabkeeda aad iyo aad bay ugu jirta alxamdulilah waxaa farxadkeedii iyo meelaha qaar laga sheegay nolosheedii iyo waxaa waaye baktigeed meelahuu dhowin yahay oo waxaa waaye mujaahidiinta inooga keena farxad alxamdulilah ilaha ku maxsan alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan oo noogu bishaareeyey jabkii gaalada allah subxaana watacaalaas oo noo jebiyey gaalada ayaa ku mahadsan dadka muslimiinta waxaanu ku baaqaynaa inay ilaahay subxaana watacaala ku kalsoonaadaan mar walba oo allahooda kaashadaan har walba meel kastoo ay joogaan har iyo haweenba allihii noo keenay bishaaradaas farxad badan sabtigan ayaan ugu mahad celinaynaa sideedaba jihaadku waxaa kugu waajibay mar gaalada ay dalkaaga tallaab soo geliso maantana dalka dhan maahane waxaa weye waa galguduud baan ugu haysato waa ku soo aruurtay insha allah har iyo haween waa lu xisaabtami doonaa insha allah reer galhiriir haddaanno gaalada haddaanu soo duujeen inta maanta ku dhacda shaydaan intuu soo diro ka daran aan ku dhici doona insha allah waa hagaag waxaad wada dhegaysateen dareenka dadka ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud oo ku aadan weerarkii maanta ka dhacay deegaanka coos weyne xamladii xasan shiikh uu ku cilaamiyey mujaahidiintu halkee ayay ku dambeysay kuna soo biyo shubatay barnaamijka waxaa igala qaybgelaya faysal xasan cali ayaa qodobkaasi inoo falanqaynaya haye faysal ismaaciil aad baad u mahadsan tahay madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ee horaantii bishan agost ee aan ku guda jirno ayaa waxa uu tagay magaalada dhuusamareeb isagoo ku goodinaya in uu duulaan ku yahay magaalooyinka ceelbuur iyo galhareeri iyo deegaanada dhacabariga wilaayada islaamiga ee galgaduud ninkan oo aad ka warqabto in dagaalkii mujaahidiinta uu ku iclaamiyey oo muddo sanada u go-ay oo bishan agosto oo kale ee sanadkii hore uu iclaamiyey ayaa sanadkii labaad oo hadda xamladiisii ay gashay wuxuu sheegay in uu soo gabagabaynayo wax uu wejiga koowaad ku sheegay waxaana dabcan uu ciidamo ku soo daabulay wilaayaadka shabeellada dhexe iyo qeybo ka mid ah hiiraan iyo qeybo ka mid a wilaayada galgaduud dhuusamareeb iyo maxaas iyo aadan yabaal ayuu ciidamo badan isugu keenay waxaana ciidankaas uu sheegay in ay qabanayaan dhulkaasi ciidan lagu qiyaasay ilaa afar iyo toban kun oo askari ayuu soo geliyey goboladaasi waxaana inta badan ciidankaas uu dhigay shabeellada dhexe oo uu ka cabsanayay in weeraro mujaahidiintu ay kasoo qaadaan oo dhabarka laga soo saaro haddii uu dhankaas usoo jihaysto sidaas daraaddeed marka waxaa ciidanka intooda badan ay isku dayeen in dhulka hawdka ah ee runirgood ilaa iyo galgaduud isku xira in uu ciidanka mujaahidiinta kasoo saaro wuxuu isku dayay in ciidanka uu ka dhigo ciidan jabhadaynayo oo dhulka hawdka ah gala laakiin muddo kooban kadib way la sabartami waayeen ciidamada mujaahidiinta ee dhulka hawdka ku jira ugu dambeyntiina waa isaga soo kala carareen marka si xamladiisa aysan u fashilmin joogitaankiisa dhuusamareebna uu durbaba usoo koobo magaalooyinka uu sheegay inuu qabsadana uu usoo dedejiyo ayaa wuxuu sameeyey in ciidamo badan uu geeyey dhanka maxaas ciidankaas oo uu kasoo daabulay meelo kala duwan ugu dambeyntiina ciidankaas oo taageero ka helaya ciidamada saliibiyiinta etoobiya ay halkaas kasoo dhaqaajiyeen iyadoo diyaaradaha maraykankana ay dusha sare ka ilaalinayeen ciidamadaas ayaa marka sidii muddo dhowr maalin ay usoo gurguuranayeen ugu dambeyntii ceel buur soo galay geninkii dambe ee shalay markii ay soo galeen oo xalay ay doonayeen cadowga allah inay dabaaldegaan oo ay ceel buur ayaan qabsanay yidhaahdaan oo xasan sheekh ee isla maanta la doonaya in helikobter ceelbur lagu soo dejiyo oo khabarkaas oo muddo uu la fulanaya xasan sheekh maxamuud dhuusamareebna in uu xaqiijiyo uu u fadhiyey ayaa maanta waxaa dhabarka kaga dhacday musiibo kale iyo jab xoogan oo halaag ah oo maanta camimay baraha bulshada oo idil warbaahinta soomaalida oo idil xitaa dadka ilowsiiyey guushii uu doonayay inuu ku faano ee uu doonayay inuu shaashadaha lasoo horfadhiisto waxay ahayd maanta maalin weerar lixaad le lagu bartilmaamaysaday saldhiggii ugu weynaa ee ciidamada murtadiinta ay ku lahaayeen caws weyne oo ahaa talisyada ugu waaweyn ee la doonayay in lagaga duulo deegaanada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada ee galgaduud weerarkan marka weeraradii hore ayuu la mid yahay marka loo eego qaabka loo fuliyey iyo sida ciidamada mujaahidiinta geesinimada ay u fuliyeen laakiin arrimo dhowra ayuu kaga duwan yahay ayaa dadka qaar ay leeyihiin ilaa afar arrin ayuu kaga duwan yahay ayaa la dhihi karaa waa midda koowaade waa markii ugu horreysay oo saddex saldhig oo isku dhinac yaalla oo ciidamada joogana mid waliba ciidan isku filan lagu tilmaamayey in hal mar ciidamada mujaahidiinta ay ka buskiciyeen oo ay iqtixaameen cagtana mariyeen saddexdan xero midiiba waxaa la sheegay in ay deganaayeen shan boqol oo askari ciidanka meesha deganaana guud ahaantiis kun iyo shan boqol oo askari ayaa lagu qiyaasaya midda labaade waa ciidankii ugu tirada badnaa oo hal mar ciidamada mujaahidiinta sidan oo kale ay weerar lixaadle ku qaadaan cagtana sidan u mariyaan allaha falligii waa midda saddexaade ciidankan wuxuu ahaa ciidankii ugu tababarka fiicnaa sida maantaba ay qiriyeen saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in ciidanka maanta la xasuuqay kadib aysan jirin ciidan kale oo ay ku faanto oo ay ku tashan karto kooxda riddada soomaaliya sababtoo ah ciidamadan koox koox iyo guutoguuto ay u dhisan yihiin sida laga warhayo waxaa inta badan la buunbuuniyaa maleeshiyaadka maraykanka uu tababaray ee bancraft laakiin maleeshiyaadkaas hubaal waxa ah inaysan howlgali karin ama howlgal aysan fulin karin iyagoo aysan diyaaradaha hawada sare aysan ka socon laakiin ciidankan waa ciidan lagu magacaabo gorgor special forces oo turkiga uu tababaro oo juhdi xoogan lagu bixiyey ee muddo dheerna la tababarayay tababarkoodana maraaxil uu qaato oo gudaha muqdisho xeryo ku yaala lagu tababaro kadib saldhigga ciidamada turkiga la geeyo kadibna gudaha turkiga loo sii qaado oo dagaalada uga adagna dabcan inta badan lagu aadiyey oo shabeellada hoose iyo meelaha ugu badan ee murtadiinta ee wujuudka ay ka samaysanayeen ayaa mar waliba la geen jiray maanta marka saddexdaas saldhig ee maanta la xasmiyey ciidankan ayaa deganaa qodobka afraad wuxuu yahay ciidankan waa ciidankii ugu gaadiidka badnaa maleeshiyaadka murtadiinta iyaga qudhooda ayaa ku faana inay yihiin ciidanka ugu hodansan maleeshiyaadka murtadiinta xagga mushaarka hadday tahay gaadiidka hadday tahay hubka iyo rasaasta hadday tahay waxaana qalabeeyo oo tabantaaba qatar iyo turkiga oo inta badan dhaqaalahooda iyo taklufada ku bixaysaba inta badan isku taxaluujin jiray ciidanka marka maanta la beegsaday ciidankaas ayuu ahaa waxyaabahaas ayuuna kaga duwanaa maleeshiyaadka kale ee murtadiinta ee la weeraraya haddii aan usoo noqono xamlada xasan sheekh maxamuud ee dabcan allah fadligii maanta mid ka mid a talisyadii ugu weynaa ayaa cagta la mariyey waxaa hubanti la-aan iminka ay ka taagan tahay ciidanka ku sugan ceelbuur oo maanta markii sawirada la arkay bakhtiga cadowga iyo sida uu isu barkan yahay la arkay godadka ay qoteen ee waxba u tiri waaye marka la arkay gawaarida gaashaaman ee intaas la eg ee meesha taalay markii la arkay waxaa in badan oo ka mid a dadka wax falanqeeyo oo madax murtadiinta ka tirsan ay ku jiraan ay sheegayeen in hadda loo cabsanayo ciidanka ceelbuur ku sugan ciidankii la doonayay in loo suurayo warbaahinta inay guul soo dhiciyeen ayaa maanta khalqiil ku jira oo loo cabsanaya waxaana dadka wax falanqeeya leeyihiin qadiyadda ku saabsan ceelbuur waa wax la yidhahdo a matter of time ama mas'alatu waqti arrin wakhti un oo keliya ay ku xiran tahay ma la iqtixaami karaa mise hadda meesha ma taagna sababtoo ah waxaa la arkay sawir ka duwan sawirkii hore ciidanka galay ceelbuur inta gaadiid ee gaashaaman ee uu wato waxaa ka badnaa oo ku saddex jibaarmay ciidanka hadda cows weyne lagu bartilmaamaysaday marka allah fadligii xamalada xasan sheekh maxamuud jabkaas ayay wajahaysaa haddii aan u imaano marka xasan sheekh dadka waxay isweydiin karaan maxaa ku riixaya in intan oo ciidan ah uu isugu geeyo ee galgaduud oo si gaara deegaanadan u bartilmaamaysado arinta la wada ogyahay ee qodobka kuwaad laga dhigi karo ee xasan sheekh arrintan ku riixaysa waxay tahay dadka siyaasiyiintuna ay ka hadlayaan in uu doonayo mashruuc shidaal baarisa sida dadka reer galgaduud ay wada garanayaanna dabcan dhulkaas waxaa aad loogu yaqaanaa wax la yidhahdo jid amerikan ama wadda amerikan oo dabcan lagu tilmaamo inay bixiyeen khubaro maraykana oo shidaal baaris dhulkaas inay ka sameeyaan u sahminayey marka dhulkaas waa dhul sahansan oo inta badan xitaa daraasaadka reer galbeedka lagu sheego saas darteed marka reer galbeedku wuxuu doonaya si lamid a sida kheyraadka muslimiinta u boobayaba inuu dhulkaasna bal soo tijaabiyo damaca uu ka leeyahay in guriga uu ka leeyahay haddii ay u suuragali karto iskuday sameeyo haddii rag ka dhacsada arkana dabcan sida haddaba uu la kulmayo uu dib uga soo gurto qadiyadda labaad waxaa laleeyahay wuxuu xasan sheekh maxamuud asal ahaan iyo mabda ahaanba ka mid yahay dadka mushrikiinta ah ee shirkiga aaminsan kooxaha qubuuriyiinta ahna aad ugu janjeera saas darteed marka maadaama dhulka dhulka aad loogala dagaalamo shirkiga in uu isku dayo inuu dib u soo nooleeyo cadaawadna uu qabo oo ah inuu aarguto maadaama dadkaas yihiin dad aad shirkiga ula dagaalamay tan saddexaadna waxaa leeyahay kale waxay tahay deegaanka asaga uu ka soo jeedo dadkiisii oo maanta shareecada islaamka garab istaagay mujaahidiinta garab istaagay xaqii fahmay inuu ugu yaraan soo kasbado uu soo celiyo waxaad og tahay maanta ee qabiilka ee uu ka dhashay ee wacaysle maanta dagaalka waa ay ku jiraan xaaji roog oo ah nabadoon afar oday ay kala tirsadaan xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ah hogaanka dhaqanka ee dagaalka maanta hogaaminayo qabaa'ilka soomaaliyeedna mowqifka ay qaateen midka ugu adag qaatay ugu dambayntii marka ee qadiyadda kale ee ugu dambaysa waxay tahay in la xusana mudan cadaawadda loo hayo qabaa'ilka muslimiinta ee dega walaayadda islaamiga galguud oo aad u soo korortay mar welibana mujaahidiinta dhankooda loo xaglinayo waxna laga qaban waayey oo maanta ay doonayaan markii si kasta laisku dayay gaalnimadii marna laisku dayay in lasoo jiito lagu guulaysan waayo mar la cabsigeliye lagu guulaysan in markana bal lagu tijaabiyo awoodda taangiyada cadowgu wuxuu inta badan isticmaalaa awoodda jilicsan oo ay ka mid tahay in dadka beerlaxawsi loo sameeyo laakiin marka ugu dambeysa ee uu fashilmo wuxuu adeegsadaa awoodda taangiyada marka saas darteed marka markana bal qabaa'iladaas muslimiinta ee taariikhdaas leh inay isku dayeen inay maquuniyaan sida beesha maxamuud hiraab iyo beesha mursade oo kale oo dhulkaas aad looga yaqaano inay mujaahidiinta muddo garab istaagnaayeen ilaa haddana garab taagan yihiin oo mujaahidiinta garab istaagay maanta waxay taagan tahay in shabeellada dhexe tusaalaha ugu dhow waxaa laga bixin karaa taliyihii ciidanka kooxda ridada soomaaliya mar la weydiiyey degmada ruunirgood maxaa haysta marna uga baxaysaan marna u qabsanaysaan markii la weydiiyey wuxuu yidhi nimanka aan la dagaalamayno ee meesha jooga waa dadka deegaanka yacni qabarkaas oo uu doonayay inuu kaga baxsado su-aal la weydiiyey oo ayd maxaad halkaas uga baxdeen ayaa waxa ay sii abuurtay dareen kale haddii dadka deegaanka oo noqday al-shabaab aad la dagaalamaysaan maxaad ku haysataan marka dadka ay leeyihiin waan xoreynayna waa ayo taas ayaa la isweydiiyey buuq ayay baraha bulshada ka kicisay taliyihii oo dhan ayaa wuxuu taagan yahay waa dadka deegaanka shabaabka aan la dagaalamayno ee dhulkaas marna inaga saaraya marna anaga aan ka saarayno taas waxay ku tusaysaa marka qabaa'ilka meeshaas dhulkaas dega oo aad muddooyinkai u dambeeya mujaahidiinta u garab taagnaa sida qabiilka daa-uudka oo kale oo si calan ah oo aan gabasho lahayn baraha bulshada lagu dhegan yahay oo laleeyahay in maanta xasan sheekh maxamuud xamladiisa dadka hor istaagay ee ay ka dhaqaaqi weysay cadowga allahna laf dhuun gashay ku noqday mujaahidiintana garab istaagay inay ka mid yihin waxaa la mid ah warsangeli waceys leh marka qabaa'iladii kale ayaa sidaas maanta mujaahidiinta u garab istaagay allah fadligii oo wixii ay doonayeen cagsigeeda ay arkeen marka maanta waxaa la wada sugayo ma ahan xasan sheekh maxamuud xamladan wejiga koowaad ma ku guulaysan doonaa ma ahan fashilkiisa waaba uu muuqdaa maanta ciidankii ceelbuur uu keenay ee maxaas ka yimid ceelbuur ayay joogaan gurmadka ugu soo dhow wabxa ayuu joogaa dhinacan kalena maanta ceeldheer kama soo sokeeyaan dhanka dhuusamareeb maanta saddex iyo toban kilomitir wariyaasha ku sugan dhuusamareeb qudheeda ayaa sheegayay saddex iyo toban kilomitir meel u jirta dhuusamareeb in dagaal uu ka dhacay oo mujaahidiinta jabhadda mujaahidiinta halkaas ay joogto waxaa arrinta kale ee xusidda mudan ay tahay sida shalayba sawiro la baahiyey lagu soo bandhigayay in mujaahidiintu ay toban kilomitir u jirsadaan marka waxaa aad iisoo jiitay qof dadka warcelinada bixinaya ka mid a oo yidhi ma madaxweynihii ayaa saddex iyo toban kilomitir loo jiraa isagana ceelbuur ayaan qabsaday miyuu leeyahay halkee wax iska qaban lahayn ayuu yiri marka sidaas ayay dadku u jahwareersan yihiin marka allah ayaa mahadsan oo mujaahidiinta mar waliba waafajiyey inay cadowga allah xanuujiyaan aragtida iyo ra'yiga iyo fikirkana midka wanaagsan iyo sawaabkaba waafajiyey xaalka dagaalka waa sidaas dadkana dad allah garabkooda uu ka baxay inay yihiin ra'yigooda iyo fikirkooda iyo juhdigooda iyo dadaalkoodana uu yahay in allaha laa yuslixu camal almufsidiin dabcan waan ka wada dheragsaneen kadibna taxliilka yaalla meydaanka ayaaba laga akhrisan karay in xasan sheekh maxamuud hal bacaad lagu lisay oy xamladiisii sii noqonayso allah ayaana ku mahadsan waxa imika la wada sugayana waa xilliga isaga iyo maleeshiyaadkiisuba ay soo carari doonaan oo iyagoo firxadaha isku waraysan doonaan magaalada muqdisho aad buu mahadsan yahay walaalkeen faysal ayuu kaasi ahaa haddaba sheekh abu muslim oo ka mid a culimmada wilaayaadka ayaa jeediyey kelimad bogaadin ah oo ku aadan weerarkii coos weyne iyo jabka iyo hasiimada cadowga ku gaaray weerarkaasi kelimadani wuxuu sheekhu ka jeediyey degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga bay haswada waxay ka dhacday meesha la yidhaahdo caws weyne caws weyne bariga galguduud baynu ku taallaa qabaa'ilka meesha degan qabiilka la yidhaahdo duduble iyo wacaysle iyo munusade qabiilka meesha degan oo ansaarullahi diinta ilahay dadka inay u hiiliyaan ku ballamay ah bayco wada galay in nafarna usan ka harin ay dagaalamaan aagagii bay kala qaybsadeen ag waliba qabiil inuu ku aado soo ma jeedid oo sidaas ah saddex saldhig oo ay deganaayeen casweyne ay ka deganaayeen mujaahidiinta way sahansadeen falilaahi alxamdu waxay meesha isugu keeneen ciidan kun iyo shan boqol oo ciidan gaaraya ilaa iyo laba kun ciidan ku dhan ayay bartii isugu keeneen kuwaasay ugu talagaleen inay shareecada ilaahay deegaanada ku weeraraan waxay isugu keeneen hub iyo saanad iyo qalab dagaal iyo wixii logisticada la dhihi jiray ciidan wuxuu u baahnaa oo dhan bay meesha isugu keeneen maxaa dhacay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu doonay baa dhacay dadkii allah naftooda ka gatay ayaa dagaalku waa kala qaybsan yahay iyagaa ku hormaray camaliyada sishaadiya ayaa meesha ka dhacday ilaahay ha ka aqbal amiin bahay camaliyadaa markay dhacday oo ma arkaysaa ay kala firxadeen waxaa dhacday iktixaam iktixaamku waxa weye camaliyadiisiyaada markay dhacdo ka bacdi dhacayda ay dhacayso ciidanka mujaahidiintana way ku qulqulayaan saasay ugu qulqulayaan allahu akbar kulli way ku qulqulayaan mujaahidiinta qulqulku iyo xabadna way soo socotaa kii dhaawacana waa la dhamaystirayaa kii carar maagana dhabarkaa laga tooganayaa soo ma jeedid saasay u gudbayaan aagoo dhan ayaa markaa kadib mujaahidiintu ay soo xasmiyeen way qabteen gacantay ku dhigeen wax dhaqaaqaya ma jira halkaa markay la wareegeen ciidankii meesha joogay afar qaybood bay noqdeen qayb dhintay oo laba hab ay ku dhinteen camalii shahaadida inay ku baktiyeen iyo rasaasta mujaahidiintu inay dileen qayb dhimatay ma taha meeqay haytaa hal qaybood qaybta labaad waa qayb dhaawacantay oo ay mujaahidiintu dhammaystireen qayb dhaawacantay oo indhaha soo taagtaagaya madhiciradu kala dhaceen xubnahooda kala murmureen oo mujaahidiintu dhammaystirteen meeqa waay qaybta saddexaad waa qayb maxaan ku yidhaahdaa firxatay oo ka badbaaday dhaawac xabadii firxatay oo dhigac la qabta aan lahayn ha sagaalo la bursid wiliga aragtay geed xataa ma soo celinayo kuwan firxanaya waxay u jeedaan lama ark adigu maanta waxaa ka dhacday meesha wixii warbixin gadaala ka iman doonaaye waxawy kala firxad ayaa ku dhacay meeqa waay qayb saddexaada kuusoo hartay gacyao nool nool ay mujaahida gacanta ku qabteen dhab oo indhoosha buunka ee dhab gacantaa lagu dhigay allahu akbar afartaa qaybood ay u kala baxeen kuwo dhintay kuwo firxaday kuwo dhaawacmay iyo kuwo maxaan ku yidhahdaa maxaabiis ah gacanta mujaahidiinta galay inta meesha looga dilay oo horudhaca ah oo walaalaha mujaahidiintu iclaamku u ka warramay waa boqol toddobaatan iyo sideed laba boqol oo dhiman ha labaatan iyo laba dhiman wa laba boqol oo wax yar dhiman ayaa meesha ku baktiyey intaa in ka badanna way ku dhaawacmeen qaara dhaawacda iyado ah ayaa firxaya soo ma jeedin intaa kadib mujaahidiintu markay meesha la wareegeen haniimadii ayay gacanta ku dhigeen soo ma jeedin alxamdu lilah allah wuu kiir jabiyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku riday naxdin oo ayna ka waabanin ciidanka meeshaa joogay iyo wixii ka dambeeyaba rajo dambe looga qaba lama arko tacliiq yar haddaan saaro ciidankaasi soomaali weeye waxay ku caasiyeen aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati almaa'ida ku jirtay dhegaysta soomaalidaasi la soo watay ciidanka laga dhigay aayaddanay ku tunteen allah subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu magacuu noogu yeeri fiil ladag allah iyo nabi maxamed rumeeyeyo kitaabkii rumeeyeyo shareecada dadka rumaysanay ha laa tattakidu alyahuuda waalnasaara yahuud iyo kristan ha ka yeelanina awliyaaa gacal saaxiibo kuwa aad garab istaagtaan kuwa aad u hilmisaan ha ka dhiganina bacduhum awliyaau bacd gaalada iyaga isleh idinkoo muslimiin haddaad tihiin oo isleedihiin waad kala soocan tihiin gaalada waha ku darsanina ciddii khilaafta sida kuwan maanta oo kale wey waman yatawallahum minkum ciddii idinka idin ka mid oo khilaafta fainahu minhum kaasi gaaladuu ka mid yahay ina allaha laa yahdi alqawma alaalimiin waa aalimiin aalimiin ilaahay subxana wa tacala xaqa ma tusiyo intaa kadib xoolay keeneen maalay keeneen ciidan bay keeneen dagaalobay keeneen rasaas bay keeneen wax waliba wada baca bakad ah ay meesha soo dhoobeen ay ugu talagaleen islaamka inay ku talagalaan ay ku dumiyaan marka horena dekadihii bay xireen meel kastay oo ka geliyeen inaysan mujaahidiinta rasaas hub iyo taw iyo waxoo dhan aysan helin allah subxaanahu wa tacaala u fiirsada qofkii ilaahay ku xirma ilaahay subxaana wa tacaala dekad buu u yeelaya mujaahidiinta ilahay dekad buu u yeelay allah wuxuu yidhi ina aladiina kafaruu gaalo yunfiquuna amwaalahum maalkooday ku bixinayaan ha ayay nafaqaynayaan bixinayaan maxay ujeeddadoodu tahay liyasudduu can sabiili illah diinka ilahay inay hor istaagaan shareecada nabadda wanaagga colaad la'aantan diinta ilahay lagu dhaqmayo dadkioo nabad ku nool dadkioo alla caabudaya raayada tawxiidka lagu hosnool yahay ummaddaa dhan shareecada ilaahay u wada siman tahay tii bay diidan yihiin dhulkan daroogada aan lahayn soo ma jeedid wixii qarso waa goonidee bannaankaas aan lagu gaday fisqi iyo fasaadka aan jirin ayay la dagaalamayaan ilaahay wuxuu yidhi ma joojinayaan maya fasayunfiquunahaa way bixinayaan way xoolahaasay bixinayaan maxay natiijadu ku dambaynaysaa uma takuunu calayhim xasra way ka shalaynayaan way ka qoomamoonayaan uma yuqlabuuna waana laga guulaysanayaa oo maanta miyaa laga guulaysanan walaalayaal yaa ciddii soo dirtay maanta maraykan ugu weyn yahay xasan gurguurtu ku xigo saraakiishii ee fadhiday galguduud dhuusamaro maxay maanta maxay ku hadlayaan kulli waa wada khushuusayin madaxay wafoorinayaa uma yuqlabuun waa laga guulaysanayaa maalinka qiyaamana ilaahay wuxuu yidhi haddayna ka towbadkeenin waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun jahannamaa laisugu geynayaa ilahay saasuu leeyay ilahay been ma sheegayo walaa yunabi'uka mitlu khabiirin alle xogogaal ah siduu kugu warramana cid kugu warramaysa lama arko waa la iskala soocay soo ma jeedin waxa kaloo jihaadkan hadaabtiisii iyo maqsadkiisii ka mid ah oo meesha ka hirgelin walaalayaal in ilaahay subxaana wa tacaala gaaladaa la iska dhiciyey waana la iska dhiciyey faqaatiluu fii sabiili اllahi laa tukallafu ila nafsak waxarid lmu'miniin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu gaalada in ilahay subxana wa tacala idinka dhiciyo wallahu ashaddu ba'sa ba'san waashaddu tankiila ugu dambayn hanaa'im baa ilaahay subxaana wa tacaala min ahdaafta loo jihaaday ka mid tahay hanaa'im baa laga helay waa kaas ومغانم كثيرة غنيمة فربضن بقى لهلي نوع كسرة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم بقى كد علي إلهي سبحانه وتعالى تتك جهادك كقيد غلي قبائل كودا يعيدنك كل جودا إيا انت أيتن انت ودعين أيسي مجاهدين تأه إلى راجع لنا يا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ilaahay waana tamkiiniyey deegaankii ay islaamka rabay inay kula dagaalamaan maanta mujaahidiintii baa la wareegay aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu الsalaata waatuu zakata وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وفي سوى الرياض بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
وهاجاك برنامج كينا أيان كو جدا جرناه in ka badan labaatan xero oo murtadiintu ay lahaayeen ayaa cagta la mariyey tani markii ay bilaabatay xamlada xasan gurguurta uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga qodobkaasi waxaa inoo falanqaynaya walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka tan iyo markii murtad xasan gurguurte uu iclaamiyey dagaal ka dhan ah wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka maleeshiyaadkiisana uu kusoo maqiiqay furmaha dagaalka waxay ciidamada mujaahidiinta ay qaadeen silsilada weerara ah kuwaasoo allaha fadligii cagta lagu mariyey laguna soo afjaray saldhigyo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen laga soo bilaabo gobollada dhexe ee soomaaliya ilaa koonfurta waddanka kuwani waa qaar ka mid ah howlgalladii xasminta ahaa ee ay mujaahidiintu qaadeen tan iyo markii maleeshiyaadka murtadiinta lagu soo daadguriyey furimaha dagaalka ay isku hor fadhiyaan xaqa iyo baadilka waxaan ugu horraysiinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan oo ahaa wilaayadii ugu horraysay uu ka bilowday gulufka shareecada dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah saddex iyo tobankii bishii sebteembar ee sannadkii laba kun laba iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan waxa ay ku qaadeen deegaanka ceelqooxle ee wilaayada hiiraan halkaas oo fadhiisin u ahayd islamarkaana ay isku urursanayeen maleeshiyaad murtadiin ah allah fadligii dagaal culus kadib waxay mujaahidiinta halkaas ay ku dileen ugu yaraan soddon askari oo murtadiin ah oo u badnaa horjoogayaal macuusley ah waxaana weerarkaas dadkii lagu dilay ka mid ahaa horjoogihii maleeshiyaadka macuusleyda hiiraan murtadka lagu magacaabo cilmi hagar gure kow iyo tobankii bishii nofembar ee sannadkii laba kun laba iyo labaatan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarinaha ku qaaday saldhigii maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa loogu yeero gorgor ay ku lahaayeen deegaanka burdaar ee wilaayada hiiraan allah fadligii waxaa subaxaasi halkaasi lagu dilay soddon iyo kow askari oo murtadiin ah mujaahidiinta ayaana soo qaniimaystay gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa sagaal toddoba iyo tobankii bishii rabiicu thaani ee sannadka kun afar boqol afartan iyo afar hijiri ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligii cagta mariyey saldhigii maleeshiyada riddada ay ku lahaayeen deegaanka yosoman ee wilaayada hiiraan waxaana halkaasi lagu xasuuqay askarta dowladda turkiga ee tababartay ee loo yaqaano gorgor mujaahidiinta ayaana halkaasi ku dilay boqol toddoba iyo toban murtad iyagoo soo qaniimaystay sagaal gaari oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman ee ay xukuumadda riddada ah anqara ugu deeqday kooxda riddada sagaal iyo labaatankii bishii maarso ee sannadkan laba kun saddex iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar culus ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka baardheere ee dhacaduleedka magaalada beledweyne waxaana halkaasi lagu dilay laba iyo toban murtadiin ah iyadoo mujaahidiinta ay gubeen laba gaari oo xerada yilay haddii aan u nimaadno wilaayada shabeellada dhexe lixdii bishii janawari ee sannadkan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka hilowlagaab waxaana allah fadligii lagu dilay soddon iyo kow askari oo murtadiin ah oo ay shan ka mida ay yihiin saraakiil waxaana mujaahidiinta xerada ay ku gubeen siddeed gaari oo kuwa ciidanka ah iyagoo soo qaniimaystay shan gaari oo kale hub iyo saanad ciidan maalmo uun kadib weerarkaasi toddoba iyo tobankii bishii janawari sannadkii laba kun saddex iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa duulaan aroornimo ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana weerarkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan lixdan askari oo murtadiin ah oo ay ku jiraan saraakiil saraakiishii weerarkaas lagu dilay ayaana waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidanka riddada ee saldhigga xawaadley kaasoo lagu magacaabi jiray korneel abshir maxamuud shatiqey koob iyo tobankii bishii februari ee sannadkan waxay ciidamada mujaahidiinta weerar culus ay ku qaadeen saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka ceelbacad waxaana lagu dilay afartan iyo shan murtadiin ah oo ay ku jiraan ilaalada gaarka ah ee madaxa kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud laba iyo labaatankii bishii maarso ee sannadkan laba kun saddex iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday saldhigii maleeshiyaadka macuusleyda ay ku lahaayeen deegaanka daarunicmah ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana allah fadligii halkaasi lagu dilay siddeed iyo labaatan murtadiin ah shan iyo labaatankii bishii maarso ee sannadkan waxay ciidamada mujaahidiinta duulaan ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta loogu yeero gorgor ay ku lahaayeen degmada rinirgood waxaana weerarkaasi lagu dilay konton isugu jirta askar iyo saraakiil markana wilaayada galgaduud toddobadii bishii nofembar ee sannadkii laba kun laba iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar culus ku qaaday saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka qaayib ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaana lagu dilay soddon iyo labaatan murtad iyadoo mujaahidiinta ay soo qaniimaysteen sagaal gaari siddeed iyo toban maalin kadib weerarkaas waxay mar kale libaaxida tawxiidka ay ku rogaal celiyeen saldhiggii murtadiinta ee qaayib waxaana mar kale allah fadligii halkaasi lagu dilay afartan iyo saddex askari iyadoo mujaahidiintan ay soo qaniimaysteen shan gaari labaatankii bishii janawari ee sannadkan laba kun saddex iyo labaatan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa duulaan aroordheelmad ah ku qaaday saldhiggii maleeshiyaadka bangaraafta ay ku lahaayeen degmada galcad waxaana allah fadligii halkaasi lagu dilay in ka badan boqol iyo konton askari iyadoo mujaahidiinta gacanta ay ku dhigeen afartan iyo shan gaari waxaana saraakiishii weerarkaasi lagu dilay ka mid ahaa murtad xasan turre oo ahaa abaanduulihii maleeshiyaadka loogu yeero danab ee maraykanka uu tababaro isagoo sidoo kalena ahaa taliya ku-xigeenka maleeshiyaadkaasi sagaal iyo tobankii bishii abriil ee sanadkan waxay mujaahidiinta weerar ay ku qaadeen saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka budbud ee wilaayada galgaduud waxaana lagu dilay in ka badan konton askari oo murtadiin ah mujaahidiinta ayaana soo qaniimaystay koob iyo toban gaari saddex maalin kadib weerarkaas laba iyo labaatankii bishii abriil waxay ciidamada mujaahidiinta weerar ay ku qaadeen saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka masagawa waxaana lagu dilay saddex iyo toban xubnood oo murtadiin ah oo ay ku jireen saddex nin oo ahaa abaabulayaal maleeshiyaad macawisli ah xigto dhowna waxay ahaayeen madaxa kooxda riddada murtad xasan gurguurte oo shaqadaasi u soo wakiishay soddonkii bishii meey ee sanadkan laba kun saddexiyo labaatan waxay ciidamada mujaahidiinta mar kale weerar ay ku qaadeen saldhiggii maleeshiyada murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka masagawa waxaana markan deegaanka ku sugnaa maleeshiyaad laga keenay dalka eritereya allah fadligii weerarkaas iyo weerar kamiin ah oo loo dhigay maleeshiyaad gurmad ah oo maraya deegaanka waniile ee hoostaga degmada ceeldheer ayaa lagu dilay boqol afartan iyo sagaal murtadiin ah mujaahidiinta ayaana weerarkaas ku soo qanimaystay lix gaari markii aan eegno wilaayadii islaamiga ee jubbooyinkaneh shan iyo tobankii bishii februari ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan ciidamaaad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka baarsangooni waxaana lagu dilay soddon iyo lix murtad toddobadii bishii maarso ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan waxay ciidamada mujaahidiinta weerar culus ay ku qaadeen saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka janaay cabdalle ama birta dheer ee dhacaduleedka magaalada kismaayo waxaana allah fadligii lagu dilay siddeetan iyo sagaal murtadiin ah iyadoo mujaahidiinta gacanta ay ku dhigeen dhammaan gaadiidkii xerada yiilay oo gaarayay ilaa labaatan gaari labaatankii bishii maarso waxay mar kale ciidamada mujaahidiinta weerar culus ay ku qaadeen saldhiggii maleeshiyada riddada ee deegaanka baarsangooni waxaana allah fadligii lagu dilay toddoba iyo labaatan murtadiin ah oo ay ku jiraan shan sargaal wilaayada shabeellada hoose markii aan eegnaneh koob iyo tobankii bishii februari ee laba kun saddex iyo labaatan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duulaan aroordheelmad ah ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaana allah fadligii halkaasi lagu dilay soddon iyo toddoba askari walaalka weeraradan oo keliya ayaa waxa ay dhaceen laga soo bilaabo bishii sebtembar ee sanadkii laba kun laba iyo labaatan ilaa soddonka bisha mey ee laba kun saddex iyo labaatan waxaana sidoo kale jira weeraro kale oo isugu jira kamiin iyo qaraxyo oo ay mujaahidiinta ku dhigbixiyeen maleeshiyaadka murtadiinta tan iyo markii lagu soo maqiiqay furimaha dagaalka ee deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga waad mahadsan tahay walaalka suhayb waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna gaarka ah ayaan ku guda jirnaa waa maxay tayaxumada haysataa ciidanka riddada maxayse yihiin caqabadaha hortaagan haddaba walaalkeena cabdulqaadir rabbaani ayaa qodobkaasi inoo falanqaynaya waad mahadsan tahay walaalka marka aynu ka hadlayno dhismaha maleeshiyaadka riddada waa caqabada ugu weyn ee ay wajahayso kooxda riddada soomaaliya ku dhowaad muddo lix iyo toban sano ah ayaa lala tacaalayaa arrintaas welise aanan laga guulgaarin walaalka arrintan waxaa majaraha u haya beesha gaalada caalamka gaar ahaan maraykanka iyo midooda gaalada yurub laga soo bilaabo laba kun iyo sideedii ilaa iyo laba kun saddex iyo labaatanka waxaa jiray isku dayo ay beesha gaalada caalamku ku doonaysay dhismaha ciidanka dowladda riddada waxayna ahaayeen ahdaafta ugu weyn ee laga lahaa dhismaha ciidankaas laba arrimood oo kale ah in mas-uuliyadda amni ee dalka kala wareegaan ciidamada amisom labo in ay ka hortagaan in soomaaliya ay ku xididaysato mujaahidiinta al-shabaab ujeeddada reer galbeedku ka leeyihiin dhismaha ciidan soomaaliyeed oo awood leh waa labadaas arrin oo keliya ma jirto mid saddexaad walaalka labadaas arrimood haddii ay xaqiijiyaan waxaa u sahlanaanaysa in ay dalkan si dadban ula wareegaan maleeshiyaadku ay iyagu soo carbisteen ee daacadda u ah ayna u gacangeliyaan waddanka dhanka kalena ay meesha ka saaraan awoodda islaamiga ah ee ka hor istaagaysa damacyada guracan ee ay ka leeyihiin dalkan oo ah in ay boobaan dhaqaalihiisa dadkiisana ka fidneeyaan diintooda markaanu eegno labadaas hadaf ma noqdeen kuwa miro dhalay sida ay tibaaxayaan warbixinada laga diyaariyey ciidanka riddada ama uu soo bandhigayo waaqica aynu goobjooga u nahay xaqiijinta labadaas hadaf ayaa lagu hungoobay iska badaa in ay xaqiiqoobaane ma gaarin xitaa heer ay ku filnaadaan amniga hay-adaha iyo xarumaha dowladooda haddaba waa kan caqabadaha hortaagan dhismaha ciidanka riddada walaalka haddii aynu qiraa'o kooban ku samayno caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in uu dhismo ciidanka dowladda riddada ee ay tabantaabinayaan dowladaha reer galbeedka waxaan ku soo koobi karnaa qodobadan soo socda kow caqabada la isla wada arkay ee haysata dhismaha ciidanka dowladda riddada waxa ay falanqeeyayaasha arrimaha militariga ku sheegaan in uu ciidanku yahay ciidan ku jira xaalad dib u dhis iyo dib u soo kabasho ah waa ciidan ku jira dagaal oo aan haysan fursad uu ku tayasmo labadaas caqabadood oo isbiirsaday waxay keentay in reer galbeedka iyo xulufadooda ay ku adkaato in ay dhisaan ciidan riddada ka tirsan oo tayaysan mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dadaal xoogan ee ku bixinayaan si aysan fursad u helin maleeshiyaadkaas murtadiinta isha ayayna si weyn mar waliba ugu hayaan qodobka labaad in aysan yeelanin kalsooni ay ku sii haystaan deegaanada ay qabsadaan oo weerar joogto ah oo macnawiyaadkooda baabi'iyey ay mujaahidiinta ku beegsadaan mar waliba qodobka saddexaad iyo in ay beegsadaan mujaahidiinta dhinacyada ka qayb qaadanaya dhismaha ciidanka riddada haddii ay yihiin madaxyaweynta murtadiinta iyo dowladaha tababara sida kuwa reer yurub waxaad ogtahay walaalka in ay jiraan weerar lagu beegsaday saraakiil sarsare oo riddada ka tirsan iyo tababarayaal ajaanib ah intaas aanu soo sheegnay waa caqabadaha muuqda oo la isla wada arkayo laakiin aynu hoos u fiirinno caqabadaha siyaasiga ah ee haysta dhismaha ciidanka riddada walaalka waxaa adkaatay in la dhiso ciidan isku dhafan oo leh hal astaan laguna kalsoon yahay awoodna u leh inuu door muhiima ka qaato dagaalada ka dhanka ah mujaahidiinta waxaana u diiday siyaasadda qabyaaladda ku dhisan ee lagu yagleelay xukuumadda riddada ah iyo ciidankeeda kuwaasoo kaalinta ugu horreysana ka qaadanaya maamulku sheegyada la federaaleeyey ee qaabbeeleedka loo dhisay labo shirkii london ka dhacay ee laba kun toddoba iyo tobankii waxaa ajandaha dhismaha ciidamada dowladda riddada lagu go-aamiyey in ay iska kaashadaan dhammaan maamul goboleedyada maamul walibana waxaa lagu waajibiyey in uu keeno saddex kun oo askari kadibna la isku dhafo lagana soo saaro ciidan gaaraya siddeed iyo toban kun kuwaasoo gundhig ciidan looga dhigayo dhismaha ciidanka riddada walaalka ilaa iyo hadda ma jiro hal maamul goboleed oo soo diyaariyey ciidankii laga sugayey taas oo beddelkeedana ciidankii ay haysteen ay ka qayb qaateen dagaaladii sokeeyey ee ay hurinayeen maamuladaasi ee lagu kala boobayay xilka iyo kuraasta madaxtinimo walaalka arrintaas waxaa caddeyn u ah in maleeshiyaadka maraykanku tababaro ay ka qayb qaateen dagaalkii boosaaso ka dhacay sanadkii laba kun kow iyo labaatankii ciidanka loo yaqaano danab ama bangraf ee ah murtasaqada uu maraykanku ku shaqaysto ayaa iyaguna ka qayb qaatay dagaaladii guraceel iyo dhuusamareeb ee sanadkii laba kun kow iyo labaatankii sidaas oo kale maleeshiyaadkii ay soo tababareen qatar turkiga iyo eritereya ayaa loo adeegsaday arrimo siyaasadeed sida uu qabo doctor paul williams mar uu ka hadlayay caqabadaha ciidanka riddada waxa uu yidhi waxyaabaha laga dhaxlay burburkii dowladda soomaaliya waxaa ka mid a sida siyaasadda qabyaaladaysan oo caqabad ku noqotay in dib loo dhiso ciidan wada mateli kara dalka oo dhan waxaa kaloo jirta caqabad ah in uu ciidanka la dhismi la'yahay faragelin dibadda ah waxaa jira dowlado aanan doonaynin in soomaaliya ay yeelato ciidan tayo leh ha noqdo ciidan islaami ah iyo mid calmaani ah labaduba waxaana ka mid a dowladahaas labada dowladood ee dariska la ah soomaaliya sida ethoobiya iyo kenya kuwaas oo aanan marnaba doonaynin in ay arkaan ciidan awood leh oo xuduudahooda kulaalaya maadaama ay haystaan dhul ay leeyihiin dadka soomaaliyeed aragtidaas waxaa mar kale qaba brofesor paul williams
It was well planned and well organized. And I know there have been back channel discussions between the Kenyans and the Ethiopians about what the future of this area should be.
waxaan ognahay inay jireen shirar daaha gadaashiisa uga socday kenya iyo etoobiya oo ku saabsan mustaqbalka dhulkan hadda micnaheedu ma ahan inay wax walba isku raacsan yihiin kenya iyo etoobiya iskuma raacsana fikrado kala duwan bay wataan waxa uu noqonayo mustaqbalka dhulkan mid walbase waxa uu wataa dan gaar ah oo ku saabsan in dib loo soo celiyo soomaaliya daciif ah oo ay gumaysan karaan taas ayaana ah muhiimaddooda ugu weyn uma rabaan xukuumadahooda inay ka agdhisnaato dowlad soomaaliyeed oo xoog leh iyo milatari dhib u keeni kara waxay rabaan maamullo soomaaliyeed oo federaal ah oo daciif ah kuwaas oo iyaga si toos ah u hoos yimaada
muxuu yahay dowrka ay hadda qaadanayaan waxa loogu yeero beesha caalamka ee dhismaha ciidanka riddada shan iyo tobankii sano ee u dambeysay waxay ugu yeeraan beesha caalamka waxa ay dalkan ka wadeen taakulayn joogto ah oo ay ku bixinayeen dhismaha ciidanka soomaalida doctor paul williams ayaa yidhi toban sano kadib lacag dadaal iyo waqti badan oo beesha caalamka kaga baxday tayeynta ciidanka midna faraha kuma hayso marka laga soo tago danabta maraykanku adeegsado ayuu yidhi ciidanka uu williams sheegay ee danab waxaa si rasmi ah gacanta ugu haya shirkad ajnabi ah oo lagu magacaabo bancraft global development kamana mid ahaa ciidanka ee dowladda sida tooska ah u maamusho laakiin ciidankaas ku dhiisa ma lahan wax taya ah oo awood uma lahan in uu galo dagaallo toos ah iyadoo aanay har siinaynin diyaaradaha maraykanka caqabada ku saabsan tababarka ciidanku ka helo dowladaha kale khibradda ah mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan ciidanka riddada waa in askari weliba uu aqoon ahaan iyo taagtiko ahaanba uu ku fakar yahay dowladdii soo tababartay taasoo uu kaga daydo wax waliba waxaana tababara dowladaha reer yurub kuwa afrika iyo kuwa carbeed iyo xitaa isbahaysiga kufaarta afrikaanta qayb ka mid a waajibaadka loo igmaday isbahaysiga hore loo aroon jiray amisom haddana loo bixiyey admis waxaa ka mid ah in dowladda riddada ah ee soomaaliya ee ka caawiso dib u dhiska ciidanka dowladda riddada sanadkan waxay dalbadeen sagaashan milyan oo dollarka maraykanka ah oo ay sheegeen inay u kaashan doonaan tababarka ciidanka riddada sida ay qortay wakaalada wararka ah e b isbahaysigan ayaa lunsaday islamarkaana musuq maasuqay dhaqaalaha uu ku qaato tababarka ciidanka soomaalida mana doonayaan in ay soo saaraan ciidan soomaali ah oo gala booskooda maadaama qandaraas fiican oo qarash xoogan lagu qaadanayo ku haystaan soomaaliya turkiga masar qatar yuganda imaaraadka kenya eritereya iyo etoobiya waxa ay ka mid yihiin dalalka soomaaliya u tababara ciidanka walaalka sidoo kale ingiriisku waxa uu dhankiisa jaanibkaas ka ciyaaray dowr muuqda sanadkii laba kun shan iyo tobankii ilaa iyo toddoba iyo tobankii waxa uu ingiriiska soomaaliya usoo diray toddobaatan askari si ay uga qayb noqdaan xoojinta ciidanka riddada ciidamadaas ingiriiska waxay saldhigyo ku leeyihiin muqdisho iyo baydhabo oo ay ku tababaraan maleeshiyaadka murtadiinta haddii aanu soo koobno ama aynu khulaasayno caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhismaha ciidanka dowladda riddada islamarkaana aanan rajo laga qabin in xal loo helo waxaa ka mid a ciidanka oo ku jira dagaal islamarkaana aan fursad uu dib isugu soo dhismo ka helaynin mujaahidiinta bariga afrika nidaamka lagu yegleelay dowladda riddada iyo ciidamadooda oo ah mid qabyaaladeed oo mar waliba keenaya in si fudud ay u kala jabaan beelahoodana la saftaan faragelin siyaasadeed oo dibadda ah iyo dowlado aanay doonaynin inay ciidankaas dhismaan oo ay ka mid tahay kenya etoobiya
waa hagaag rabbaani aad ayuu u mahadsan yahay qodobkiisa ayaana ugu dambeeyey barnaamijkeena gaarka ahaa ee caawa aanu ku falanqaynay duulaankii malxamadda ahaa ee maanta ka dhacay deegaanka coos weyne ee wilaayadii islaamiga galgaduud halkaasi oo lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaankaasi barnaamijkani intuu socday waxaa igala qayb galay qaar ka mid a wariyaasha idaacadda andalus iyo culimada soomaaliyeed intaa mid lamida barnaamij caynkanoo kale aan ku kulmi doono insha allahu tacala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياب فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياب فيه نسمو في الطليعة في المعامع والوقيعة فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطليعة في المعامع والوقيعة فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة